ha waa mahadsan tahay saaro waxaan joognay afar beri aan joogeynay aan joognay meeshan capital hillka ama meesha maraykanka laga xukumo waxaan u nimid oo uu ahaa socodkeen waxa u muhiimsanaa inaan la kala hadlaynay congresska ama xildhibaanada iyo dadka matala minnesota matala inaan kala hadlaynay dhinaca qaybta federaalka dowladda sare inaan kala hadlaynay arrimo quseeya dadka muslimiinta ee minnesota iyo dadka aan la shaqeyno sida waxyaalaha naceybka iyo arrimaha masaajiyada ama dadka maaragtay waxaa batay waxaa la dhaho islamophobia islaam nacaybka iyo arrimahaas o dhan aan kala hadalno iyo inaan bilal ama waxyaale ay ka shaqaynayeen inaan taageerno oo aan aan dhano taageera iyo sidoo kale ugu dambeyntii inaan kala hadalno arinta prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha wadanka israel wadankaan joogay inaan ayagana sidoo kale aan u muujino inaysan aadin qodbadiisii maanta ku saabsanayd hadda capital hillka ama magaala madaxda maraykanka waa hagaag marka waxaa jirto senataro iyo sidoo kaleeto wakiilo laga soo doorto gobolkiina minnesora ma minnesora bese ku ekeed mase qeybaha kaleeto oo xataa waad arkayseen xildhibaanada gobolada kale ka yimaada haa maye annaga hay-adeenna waxay waxay ka mid tahay waa waax ka mida ama qayb ka mida tety seven ama soddon iyo toddoba state baan ku leenahay qaybo kala duwan marka annaga qaybta minnesota aan nahay qaybta minnesota matelna qaybta minnesotana u nimaadnay inaan kala hadalno xaquuqda iyo waxyaalaha quseeya dadka reer minnesota dadka quseeya marka inaan la hadalno labada sanatar oo aan leenahay oo minnesota ka imaada iyo waxaan leenahay oo kale sideed aqalka sare nagu matala oo ay ka mid tahay ilhaan cumar dadku badan ay yaqaanaan laakiin ay sideedda waxay ka mid tahay oo labada xisbi ka tirsan waayahay marka waxyaabaha ugu badan ee wakhtigan keeni kara sidaad sheegtay gobolkiina oo dad muslimiin ay ku badan yihiin soomaalida marka loo eego waxyaabaha ugu badan ee xilligan islaam naceebka aad dareemaysaan ama xataa xaaladaha kala gedisana laidiin soo warinayo keeni kara maxaa qayb ka ah waxaa ka mid a horta intaan kuu sheegay hadda toddobaatan maaa soddon iyo toddobada qaybood oo kala duwan aan leenahay hay-adda care minnesota hadda minnesota oo kale waxay ugu badan tahay masaajiyada lasoo weeraray saddexdii sano lasoo dhaafay soddon masaajid ay gaarayaan oo ama si weerar mataqaanaa bildinka wax lasa gaarsiiyey ama dad wax lagu gaarsiiyey ama dad lagu dilay ama dad wax lagu soo gaarsiiyey ku jiro ama la gubay inta laisku daro soddon bay gaarayaan marka waa statetka ugu badan minnesota oo intaasoo masaajid ama dad dhib lagu soo gaarsiiyey muslimiina dadkana hadda dhibka haysto ugu badan waxaa waaye dadka xataa dhibka lasoo gaarsiiyey ama luuqada dhibkeeda ha ahaato ama baqitaankale ha iska jiro dhibkii soo gaara dadka ma sheegaan marka intaaba annaga ognahay markii laga reebay waxaa jirto dad badan oo dhib soo gaaray ama communitiga meelo badan oo dhib soo gaaray oo aan dhibkii sheegayn oo aan booliiskii wacayn oo aan la shaqaynayn maxaa la dhaawacyihii maaragtay dhinaca amniga la shaqaynayn oo ka baqaaya ama luuqadiis aqoon ama waxay ka baqaayaan in ayaga maaragta si mala awaal macnaha waxay iska dhaadhiciya in systemka la gelinayo laakiin waxaa fiican inay maarata badanaa wacaan oo la xiriiraan la shaqeeyaan waaxyaha maaragtay amniga oo hay-adaha amniga oo kala duwan waayahay waxaa jirta in xili doorasho lagu jiro oo weliba xataa ololaha doorashada xilli xasaasiya uu marayo marka la fiiriyo labada xisbiya ugu waaweyn musharaxiintii mid ka mid ah joe biden uu ka haray tartankii oo madaxweyne ku-xigeenkiisa uu maaragtay yiraahda waa in ayada aan ku daba safanaa sidoo kaleeto gobolka minnesota waa gobol caan ku ah muslimiinta iyo dadka soomaalida hayadiinan keer siyaasadiina iyo guud ahaanba dabcan inkastoo ay noqon karto in adinka aad dhinac qaadan kartaan haddana markii dhinaca la fiiriyo doorashada waktigan sidee gobolka uga muuqda maye waa sax wakti waxaa lagu jiraa xasaasiyaha lagu jiraa oo wadankan oo aan hore loo arag waa markii ugu horeysay oo qof u sharaxan oo u cadcad inuu noqdo madaxweyne mar labaad la doorto uu ka baxo doorashada maraykanka taas wax hore loo arka maahan waa markii jansad aan leen wakti u leenahay in la doorto gabar loo doorto ama women loo doorto madaxweyne maraykanka marka waxaa jirta laakiin arrimo kale oo sida hadda dadkeena aysan codkooda laga yaabo inaysan aan macnaha maaragta sidii u codayn jiray sanadkan u codayn annaga ahayd ahaan macnaha ma taageerno qofna lama taageero lama shaqeyno siyaasad ahaan laakiin haddaan kuu sheego aniga anaaba siyaasiya marka anigu ogaa wax ka jira magaalada haddii la fiirshana waxaa waaye waxaan hadda ku qiyaasi karno oo dadka inaysan baqatin baa iska jiro marka ma codaynayaan waa waxyaalaha laga baqaayo annagana waxaan ku dhiiragelina dadka inay codeeyaan oo codkooda isticmaalaan oo si kastoo maaragta ay dhibka u jiro looga gudbo waayahay ugu dambeyntii waxaan rabi lahaa cismaan ciro waxaa jirtay mar lagugu weeraray bishii may dabayaaqadeeda baabuur magaalada minneabolis waxaa jirtay in la qabtay qofkii weerarkaasi geysanayay nin cadaana ayuu ahaa naceb ayaa la sheegay inuu ku lug lahaa baaritaano ayaa socday sida hay-adaha amnigu ay sheegeen halkee ayay mareysaa arintaasi ha arrintaas waa jirtaa horta baaritaankii waa socdaa maxkamadiina waxay dhici doontaa bisha sideedaad marka weli horta kamana hadli karo oo keiska wuu socdaa marka hay-adaha amniga inaan ka hadla ma ogola keis oo furan marka taas halkaas uga gudbaya laakiin waxaan ku diri rabaa dhibka anigu meesha igu soo gaaray masaajiday ahayd waxyaalaha inta maanta u nimaadnay oo dadkeenna aan ugu doodayno oo aan rabno inay mataqaana wax laga qabtana waxaa u badan dhibkaasoo kale masaajid hadda aniga dhibka isoo gaaray caruur meesha dugsi ku dhigata ama maaragtay dad meesha yimaaday xat ayagu soo gaari karaa masaajida waxaa jira dad iyo ilmo ku jiraan oo dugsi ku dhiganayaan hoos looga gubay ilahay baa ka badbaadiyey marka dadkana waxaan ku dhiiragelinaya inay mataqaana arrimahaas ka fijignaadaan haddii dhib arkaan ama hadday maaragtay dhib soo gaarana aysan ka baqin hay-adaha amniga ay wacaan ama maaragtay waa la xiriiraan sida ugu dhaqsiyaha badan ama mataqana emergency numberka ay wacaan